xusrayay malaa waxbaa ku hadhsan ee waxbaa dee weli aanu naftiisii inaanay wax alla wax dambe uu karayo oo halkaa uu dhaafin karayo jirin karankiisa ahayd bal marka waa wax amar aada u culus oo adag taas si uu uba gaadho ayay ijtihaadka uu noqonayaa wixii uu karig lahaana ama karankiisa ahaydna uu ku bixiyo macnihii dee istilaaxigaana waa taan aragnay walo dee halkan ay tahay qarad dhammaantii mahay waa qaradkii oo waa axkaamtii sharciga ahayd ee lagaba qaadanayo adiladan la eegayo ruuxu bal markaa isugeeyu eegayo bal mujtahidu ruuxii mujtahidkaa markaa in kaana hadduu yahay kaamila alaalati aaladiisu mid ay dhan tahay hadduu yahay xagga fil ijtihaadi ijtihaadka figiisa oo ijtihaadkan oo waxa weya ruuxi de hadduu mujtahid ruux ku sifooba yahay ina maahan waan iska ijtihaadaya arrintu maaha ee ruuxa in shuruuddii ijtihaadka uu laga helo weeye shuruuddaasna waa tii aynu soo marray aynu halkii muftiga ku soo marray inay muftigaas shuruudday u dhigeen waa shuruuddii mujtahidka eh bal ruuxa mujtahidkaa waxa balheerka ay tahay inuu gaadho ee aqoontiisu ay gaadhsiisan tahay si bal markaa wixii isaga ijtihaadkiisa uu kuba gaadhayay uuu noqdo dee waa axkaamtii sharciga ahayd khaasatan adiladan dee daniyaadka ama ixtimaal dalaalaadkeedu ay dannigayiin ama subuudkeeduba ay dannigayiin ee wax lagaba qaadanayo aalada markaa u dhan wuxuu u wadaa in shuruuddii ijtihaadka lagaba helaynu shalay soo maray haddaba haddii aaladiisa ay u dhan tahay shuruuddii ijtihaadka oo macnaha waa wasaaishii lagu gaadhi lahaa ijtihaad taas buu dhammaystay uu kulansaday markaa ka haddaba ruuxa caynkaasa fa in ijtihaada kaasi hadduu ijtihaado fil furuuci furuucdii uu ku ijtihaado waa dee masaa-ishii adiladeedu ay daniyaadka ahayd oo de haddii daliil qadci ah oo macnaha mooye macno kaloo ixtimaalaya aanu jirin wuxuu farciba haba ahaado ijtihaad markaa maxalkii ma aha waxa weeyaan waa adiladan dee markaa aan ahayn taa dalaaladeedu ay qadciyada ti ama iyadu qadciyadaba aan ahaynba inuu wax ka soo qaato oo masaa-ishii dee fiqiga ahayd ee macruufka ahaydeen taa usuusha ahayn bal uu halkan adiladan markuu isu geysto kala soo baxo jaanibka hadduu kuba dadaalo oo fa asaaba uu asiibo oo uu sidii dee xaqa ahayd iyo xukumkii ilaahay uu asiibo falahu ajraani laba ajri baa ruuxa u sugnaaday oo ajri wuxuu ku helayaa ina waa howl adagoo uu galay ijtihaadkan iyo ijtihaadkiisii ajriga labaadna wuxuu ku helayaa waa isaabadan uu xukumkii ilaahaye fii hadihi almasala uu waafaqay ayuu ajriga labaadna ku heli wain ijtahada hadduu ijtihaado fiiha waa fii masaa'il alfuruuc markaa furuucda wuxuu kaga ixtiraazayaa dee masaa-ishii usuulka ahayd taas buu kaga ixtiraazayaa bal imaka markaa ruuxu haddii uu xataa khadaa imaka halkan furuucdii ajri buu yeelanayaaye xataa masaa-isha furuucda haddii daliilkeedu qadci yahay oo dee ixtimaal kalena aanay kuba sugnayn laftigan ku soo aror lafti nasa yahay daliilkuna dalaaladiisa qadciyatoo daliilkii qadci yahayba iyadna maxal ijtihaad ma aha oo dee haddii la khilaafo taasoo khada meeshuu yimaado ajrigani meeshii ma imanayo dee may ahaynba maxalkaasi laguma ijtihaado waa wixii ijtihaad gelayey ee furuuc ahaa isaguna wasaaishii iyo adawaajkii ijtihaadku ay u dhan tahay markaas ayuu haddii uu asiibo sii sawaabka ahaydna laba ajri buu yeelano ajrina waa khadin ijtihaadka ajrina waa isaabadan haddii kale oo in ijtihaada fiiha hadduu ijtihaado isagoo wasaaishii iyo adawaadkii ijtihaad uu u dhan yahay taa waalada kaba cabiray wa akhda'a uu gafo oo sii sawaabka ahayd iyo dee bal matalan mas'alo kastaba xukum ilaahay baa jira xukumkii ilaahay aanu waafaqin halkaa khada ka dhaco falahu ajrun ajri keliya u sugnaaday oo dee wixii isaga taqsiir kol haddaana xaggiisii kaba dhicin oo ruuxa adawaadkii iyo wasaa-ishii ijtihaadku ay u dhan tahay uu yahay aanu ijtihaadkiina fudaydsana dee intii karaankiisahayd uu la yimaado isagoo xaqdoona laakiin tii aanu waafaqin ijtihaadkan baa ajri uu ku helayaa xaggii kalena wax dee uga imanaya oo ismi iyo taasi ma jirto haddii aanu muqasirayn weeye ama ruux hadduu muqasir yahay ama aan adawaadkii ijtihaadku aanay uba dhammaan iyo wasaaishiisu dhowaan ijtihaadaya taas iyada ajri meeshii ma jirayo ismi kama badbaadayo ee waa ruuxii bal taas ahaa wain ijtahaada fiiha waakhda falahu ajrun bal qowlkooda dee sawaabkiina kaas weeye culimada oo ah dadkan mujtahidiinta ee furuucda ku ijtihaadaya ama ha noqdeen a'imadan afarta ama keyrkood waayo dee ahlulijtihaad intaasun kuma koobna xaquna kuma koobna un afarta madhabood waxa kuba sugan kuma koobna eh wax alla wixii ijtihaad la yimaadee ehelna u ah kolay waxay ka dhaxeeyaan un inay laba ajri helaan ama ay ajri helaan oo laba ajri waxay ku mudanayaan markay waafaqaan ee dee ay asiibaan si xukumkii ilaahay fii hadihi almasala markuu ahaa ijtihaadkii oo howl badan lena ajrigoysii bay helayaan isaabadanna ajri kalea ilaahay ugu daraya haddii laakiin aanay dee si sawaabka ahayd ama xukumkii ilaahay fii cayni hadihi almasala aanay waafaqin ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri kama qadnayo dee howl badan bay galeen oy doonayeenna xaqii inay gaadhaan way markaas waxana waa wax daaqadoodii ka baxsan iyagu waxay karayeen way la yimaadeen marka ajrigii ijtihaad ka yeelanayaan intii isaabada ajrigeedii baa ka maqnaanaysa bal haddaba taasi waa qowlka sawaabka ah kollay qowlka kale ee muqaabilkiisa sheekhu inoo ishaari doonaa qowlkaas dee naska uu inoo soo naqlinaya ayaabu khilaafayaa wa minhum culimada waxa ka mid ah man qaala ku yidhi waa a'immada qaarkood ama culimada qaarkood oo xataa madaahiban afrika asxaabtooda barhkood sida xanafiyada iyo ama barh kaleba oo waxa weeyaan waa ku sugayiin qowlku oo waxaa ka mida ku yidhi kullu mujtahidin ku kastoo ijtihaada fi lfuruuci furuucdan waa masaa-ishan fiqiga en masaa-isha caqiidada iyo ictiqaadkiiyo waxyaalaha waxa la xidhiidho aanay ahayn waana san marka horeba nidhina waa masaa-isha fiqigae wax daliilo qaadici daliil qaadici aanu meesha iyada kuba sugnayn waayo daliil qaadici wuxuu ku sugan yahay isna ijtihaad maxal um noqon mayso oo ruuxu hadduu markaa xaqiitaa khilaafo ama si daliilkaa qaadici keenayay dee taasi iyada marka horeba ijtihaad lagu ijtihaado umuurahaasi ay qalad ahaydoo baabkana ma noqonaysa ajriga uu ku helayo xataa khada'iisi ee waa furuucda ama masaa-ishii fiqiga maxal ijtihaad u ahayd ruuxii isagu ku ijtihaada adawaadkii iyo wasaa-ishii ijtihaadkuna ay u dhan yihiin midka musiibun musiib weeye oo isagu xaqii buu asiibayoo daa'ifadan waxay ku magacaabaan almusawiba oo waxay leeyihiin ku kastoo mujtahidi waa musiibuun oo waxay kaba dhigayaan xukum mucayan oo ilaahay subxaanah wa tacaala ugu sugnaaday masaladan intaan dee ijtihaadkani iman inaanu jirinba ee xukumkii ilaahay inuu tabacun uu yahay ruuxan mujtahidkaa wixii nadarkiisaasi iyo ijtihaadkiisaasi gaadhsiiyo taasun uu yahay marka ruux kastoo ijtihaadayba oo masaa-isha caynkan ee furuucdaa ku ijtihaadayba xaqiibu waa musiibo xukumkii ilaahay ee fii hadihi almas'ala waa waxaa ijtihaadkiisa uu ku gaadhun buu noqonayaa taas bay yidhaaheen oo barhkood ay yidhaaheen kolley waa keeni doonaa bal qowlka dambe iyo qowlkan wixii dee kaba hor imanayay ama qowlkaa hore mujtahidiinta u qaybinayay ku musiiba iyo kaa mukhdiga ah laakiin kollay ajri aanu kaba qadahayn taas waa inoo keeni doonaa ee wuxuu inoo sheegay un barhkood inay yidhaaheen dee nadarkoodna waa taa ama wujhatu nadarkooda aan sheegay oo xagga ay leeyihiin xukum marka horeba mucayan oo masaladu ay lahayd ilaah agtiisa markaa ma jirayse kolba ruuxan mujtahidkaa wixii nadarkiisa iyo ijtihaadkiisaasi gaadhsiiyo ee uu ku gaadho ijtihaadka aanu muqasirka uu ku ahayn ayaa xukumkii ilaahay fii hadihi almasala ay noqonaysaa bal taabay yidhaaheen daa'ifadan markaa musawiba yidhahan kuwa kalena mukhdi ayay kaba cabiraan ujeeddadu waa kuwii ka dhigaya dee dadka mujtahidiinta ah inay musiib iyo mukhti ay u qaybsamayaan ka wuxuu ihi sheekhu juwayni walaa yajuusu ma banaana an yuqaala in la yidhaaho kullu mujtahidin ku kastoo ku ijtihaaday fi lusuuli usuushii alkalaamiyati kalaamigeed maanta halkan waa waxyaalihii caqiido iyo ictiqaad ku tacalluqsanaaba usuusha kalaamiga ugu wadaa musiibun musiib weeye oo ruuxu hadduu ijtihaaduu ijtihaadkiisii la yimaado adawaadkii ijtihaadna ay u dhan tahay arrinkuna uu yahay masale caqiido mid kastoo ijtihaad xaggiisa uu ka dhaco musiib buu noqonayaa lama odhan karo taa buu leeyahay oo ma banaanaanaysa in la yidhaah suuradaa hore hadday bacdigood yidhaaheen xaggii furuucdii fiqiga ahayd waxaanay tani u bannaanayn lianna dalika taswiibkaas cid kasta oo ijtihaaday oo masaa'il ictiqaada ku ijtihaaday sawaab laga dhigo inuu wixii kolba ijtihaadkoodaas ay ku gaadheen uu sawaab yahay yu-addii wuxuu gaadhkeenayaa oo ina gaadhsiinayaa ilaa taswiibi ahli dalaalati hallowga iyo dalaalada kuwii u ehelka ahaa in ficilkoodiiyo waxay qabaan sawaab lagaba dhigo oo min annasaara nasaaro ah oo iyagu dee kufri daraaddeed uba yidhi saddex ilaah sugay intaas sawaab lagaba dhigo walmajuusi majuus oo iyaguna dee dalaaladoodii iyo kufrigoodaas uba sugay caalamku inuu laba asal leeyahay ama laba khaaliq markaasay noqoto dee nuur iyo dulmaba ay kaba cabiraan walkufaari gaaladii kale waa cadfu caamin calaa khaas waayo nasaaradii waa kufaartii majuustii waa kufaartii bal markaa waa cadfu caamin calaa khaas kuwii kufaarta ahaayee ama bacsiga iyo in laysu soo bixinayo inkirayey bal inkirayey bal waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nubuwadiisiiyo umuuraha macaadiya waxyaalo kuwa caynkaasa haddii bal dee waxaan aragtidoodii ay noqotay in sabab lagaba dhiga hadalkaas kaba dhalanaya iyo walmulxidiina kuwa iyagu mulxidiinta ee xaqii kaba leexday ee adigu mulxidiintaas haddii la yidhaaho xaggan marka la eego usuushii ama umuurihii ictiqaadka ku tacalluqsanaa iyadna ijtihaad bay gelayaanoo ruuxii ku ijtihaaday ee wasaa-ishiisii ay uga dhantayba wixii uu gaadhaa xaq bay noqon ama sawaab bay noqonayaan oo dee dawaa'iftii kalena way soo geliya ama qadariye iyo dee markaa murji'adii dee aan dabaltaa irja aan fuqahada aan ahayn iyo waxaa soo gelayeen iyo qolooyinkan kale dee adigu wax alla wixii dariiqii toosnaa iyo dariiqa xaqa kaba leexday umuurahaas dee islaamnimo si guudba ha loogaba xukumo ee laakiin kaba leexday baabka xagga marka la eego dee ama firaqdan iyo dee baabkan ku tacalluqsanoon usuushan dee ictiqaadka kuwa tacalluqsan yacni diinta waxaasi wax ka saarayaba noqoninbe iyagina in la taswiibiyo ficilkoodii sawaab lagaba dhigo taas baa hadalkani keenaya saa daraaddeed markan la leeyahay ay barhkood yidhaaheen mujtahid kastaaba waa musiib waxay u jeedaan fi almasaa'il alfiqhiya alati la fiiha daliilun qaadica alati laa daliila fiiha qaadicun daliil qaadica aanay kuba sugnayn bay u jeedaan ama umuurahan kale ee dee usuusha uu kaaba cabiro kalaamiga xagga caqiidada taas ma aha ruux kastoo mujtahidi musiibe dee mid isagoo xaqi gartay oo ilaahay waafajiyey iyo kaa isagu dambaabsan ee waxa weeyaan dee isagoo xaalkiisa uu yahay xaalkaa dembiga iyo khada ayuunba ay u qaybsamayaan wadaliilu man qaala haddaba in bal dee qowlkii hore laba qowl buu inoo soo naqliyey midi waxa weeyaan ruuxu haddii uu ijtihaado isagoo wasaa-ishii iyo adawaadkii ijtihaadku uu dhan yahay inuu bal markaa hadduu sawaabkii ama sii xaq ahayd asiibana laba ajri yeelanayo haddii uu markaa taa gefana ajrigii ijtihaadka uu yeelan laakiin isaaba deen khada-an naftiisa ajri kuma yeelanayo waa ijtihaadkan uu laba yimi ee uu doonayo xaqdoon xaqi gaadh uu lahaa taas in la ajri kuma siinayo oo labada ay u kala baxayaan mujtahidiintii iyo qowlkan uu soo naqliyey uu yidhi wa minhum man qaala oo ay kaba dhigeen kol hadday arrintu masaa-ishan furuucda tahay ruuxu kol hadduu ijtihaad laba yimi ijtihaadkaasna ehel uu ahaa aan xaggiisa taqsiir kaba dhicin wixii uu kolba ijtihaadkiisa ku gaadho ayuunbaaba xukumkii ilaahay fii hadihi lmasala ahoo markaa musiib buu noqonaya taas ba ku yidhina kaba mid waa labadii qowl buu haddaba dib imika dee daliil ahaan mid ahaan buu inoo soo qaadaya wuxuu yidhi wadaliilu man shaksi daliilkii qaala yidhi laysa kullu mujtahidin ku kastoo ijtihaaday fi lfuruuci furuucdan fiqigaa ku ijtihaaday ma ahaanin musiiban mid xaqii asiibaya ma aha ee waa asiibi karaa waana gees mari karaa qolooyinka taa tidhi ama sidaa ku qowlay daliilkoodu waxa weeye qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi man ijtahada wa asaaba falahu ajraani waman ijtahada wa akhda'a falahu ajrun waaxid kolley dee waa macnihii xadiidka uu lahaa lafdigiisa khaasatan lafdiga bukhaariya muslim kolley tan waa macno ahaan mooye lafdigoodu san ma ahayn haddaan kan uu soo dhigtay laqbeeyo waa xadiidka macnihiisi weeye man ijtihaada laakiin waxaan u jeedaan waa lafdiga dee bukhaariya muslim baanu kanayaan waa suurtagal dee inuu markaa alfaadihii culimada kale ay ku wariyeen barhkoodu noqon karo waayo taamaan tatabucin man ijtihaada ruuxa ijtihaadee wa asaaba asiibay intuu ijtihaaday ijtihaadna ehel u ah xaqiina asiiba ama xukumkii ilaahay asiiba falahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday mid waa ijtihaadkii midna waa isaabada waman ijtahada ruuxa ijtihaada ee waa akhda laakiin aan si sawaabka ahayd waafaqin ee ku gafay ijtihaadkiisii ijtihaadkiisna ehel buu u ahaa taqsiir xaggiisa ka dhacay ma jirto falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayaa u sugnaaday kaas baa u daliila haddaba qoladaas xagga xadiidku daliil uga noqonayaana waa kan sheegay kolley lafdiga xadiidkuna wuxaa idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba waa adu weliba labada saxiix mid ahaan lafdigii falahu ajraani waidaa xakama faijtahada uma akhdaa falahu ajrun ba lafdigoodii haddaba wuxuu leeyahy waju daliili xagga bal maalan xadiidkani daliil uuga noqonayo inuu ruuxa mujtahidka ahi ee ijtihaaday ijtihaadna ehel u ahaa ee uu ka dhaxaynayo sawaab iniyo dee isaabo uu xaqii asiibo iyo khada dee bal markaa xagga aynu uga qaadanayno xadiidkan inuu daliil uga noqonayana waxa weeye ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam khada almujtahida mujtahidkii buu gefnimo ku xukmiyey oo inuu gefayo ayuu sheegay weeyaan oo uu dariiqii markaa ama sii sawaabka ahayd ama xukmigii ilaahay fii hadihi lmasala aanu waafaq ahayn taaratan mar lafdiga taaratan waxaa la arkaa kan aan hayo inuu ka dhacsan yahay ama uu kaba dhacsan yahay dee warmahayo kayaroone wasawabahu wuxuu sawaab kaba dhigay ruuxii mujtahidka ahaa oo u xukumay ama sheegay inuu sawaabka waafaqayo isagoo ijtihaaday uu asiibayo wixii bal maalan xukumka ilaahay fii hadihi almasala ukhraa taaratan ukhraa taaro kale oo macnaa waxa weeyaan rasuulkii ilaahay dadkii mujtahidiinta ahaa labuu u qaybiyey mid waa kaa intuu ijtihaaday asiibay xukumkii ilaahay fii hadihi almas'ala midna waa ijtihaaday ijtihaadkii way ku simayin xagga marka la eegay ijtihaadkii laba yimaadeenna mid kastaa nin toosan weeyaanoo xaggaas sawaabuu kagaba sugan yahay waa natiijada ijtihaadka ama samarada kaba dhalanaysa weeye waxaan ay ku qaybsamayaane kan xataa mukhdi ah ee aan isagu markaa asiibin sidii xukumkii ilaahay fii hadihi almas'ala camalkan uu la imanaya badlulwasc dee fii buluuqi alqarad ee uu dadaalayo adiladii isu geysanayo eegayo isagoo xaqdoon una jaanibkaasi waa wuxuu karayay dee intii uu karayayna waa la yimo xaggaa sababuu kaba noqonayaa waa natiijada iyo samarada ka dhalanaysa ijtihaadka ama waxa ijtihaadkii lagu gaadhayo ayaa u qaybsamaya wax sawaaba iyo wax khadaan taas baana keentay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xataa dadkii uu diraya umarada ahaa inuu odhanayay oo dee sida xadiid kuba soo aroortay dheeroo saxiixa muslim iyo kuba sugan haddii aad qowmba dee waaba dagaaladii bay ku jiraan qowmbaabay markaa kulmeenba qowmkii baaba yidhi xukumkii ilaahay noogu xukuma oo xukumkii ilaahay taas iyada ha in taa ha ka aqbalino ama taas ha kula heshiinina waayo inaad xukumkii ilaahay waafaqay waad ijtihaadaysaa laakiin xukumkii ilaahay fii hadihi alqadiya inaad waafaqiyo in kale war uma haysee macnaha xukumkiina kaba dhigayna dee si aa xukumtaan marka arrintu ay noqonayso oo kale waayo mujtahidkiibaa dee noqonaya ka ama musiibka ama mukhdi aan noqonaya waana natiijada iyo samarada waxa laga hadlaya ama ijtihaadka marka hore mid kastaaba dee sawaabkiibuu ku taagan yahay oo ijtihaadkiisan waa wixii loo jideeyey waa wixii uu karayey waa dariiqii la yidhi mar markaa xaggaas sababuu kagaba sugan yahay waa waxaan ka dhalanaya ee la gaadhayo ee axkaamee ka ratimaysa ijtihaadkii ayaa yeelanaysa mid sawaaba iyo de mid khadaa dhammaanteedna sawaab ma wada noqonayso haddii kale maxay noqon lahayd laba qowloo mutanaafiyeyn oo iskaba soo horjeeday mid kastaba la yidhaho waa sawaabkani taas oo mid kastaba xaq la yidhaaho ayaa meeshii kaba dhalanaysa haddaba rasuulka ilaahay kol marka wuxuu u qaybiyey dadkii mujtahidiintaa laba kaa isagu asiibaya si dee bal maalan xaqahayd ama xukumkii ilaahay fii hadihi almas'ala iyo kaa gefaya gees maraya halkaas baa xadiidku daliil inooga yahay oo aynu uga qaadanaynaa in dadka mujtahidiinta ee filfuruuc ama masaa-il shaaficigan daliil qaadica lahayn kuba ijtihaadaya ay dee musiib iyo mukdi yeelanayaane dhammaantood aanay jaanibkaa markaynu kaba eegniyo waxay gaadhayaan iyo natiijada iyo samarada ka dhalanaysa ijtihaadkooda dhammaantood aanay wada musiib ahayn markaa qowlkan baa sawaaba ama qowlkaa kale ee qolooyinka musawibada la yidhaha qowlkooda kol hadduu ruuxu ijtihaadaba xukunka ilaahay fii hadihi اlmasala isaga waa saa damigiisaasunbay tabacu noqonaysaa taasi iyada waa qowl baciidana adiladana khilaafsan qowl sawaabana maaha ee qowlka sawaabkii waa dadka mujtahidiintii xagga ijtihaadkooda waxaa ka dhalanaya labadan inay u kala baxayaan xadiiskuna taasuu daliil u yahay jaanibka daliilka ama xadiidku taa inooga faa'iideynayana waa sanu sheekhu sheegoo rasuulka ilaahay baa qaybiyey mujtahidiintii buu qaybiyey oo mar dee khada almujtahida taaratan waana goortaasi waa maxay waa marka man ijtihaada waakhdaa falahu ajrun waaxid ee ijtihaadkiisi khada natiijadiisa ay noqoto wa sawabahu ukhraa kii mujtahidka ahaa waxa weeye marna dee sawaabuu kaba dhigay macnaa ficilkiisiiyo wixii uu isagu ku gaadhay ijtihaadkiisii uu kuba gaadhay ayuu ka dhigay inuu xaqii waafaqayo waa markaa hore man ijtihada wa asaaba falahu ajraan bal markaa taas weeye kolley waana mabxadkii inooguba dambeeyey kitaabkana insha allahu tacaala si dhaqsaa ayaan ugu soo laabmi doonaa laakiin wataa aan waxoogaa dee waaba in laba toddobaad aan kuba jirnay marka kolley hadal kale imika halkan maba lihi kitaabka naftiisa walow aan kusoo noqon doona haddii ilaahay nafta ii daayo usluubkan ugu soo noqon doonaa wuxuu noqonayaa matigan waan laqbayn doonaa imika baan kaba soo baxnay laakiin sharaxan aan sharxayna ayaan dee faraa kaba qaadi doonaa ee laqbada dabadeed wixii sharaxa kuba sugnaa ayaan eegi doonaa ama ha noqoto waxa kuba sugan ama haddii dee waxyaalo dee sidan imika balka aan samaynay idaafa ay yeelato ama meelo qaarkood umuurahan uu soo naqlinayo un bal dee sii macnaynteed ay noqoto insha allahu tacaala taasba weeye laakiin kolley intaanan anigi dib u bilaabin waxaan u yar baahannahay kitaabkii in bal lagu noqdo waayo fanigii fani dee kolley sahlan maaha waana bilow waa ajrumigii naxwada oo kale mana aha dee funuuntan sida sarfiga oo kale kitaab haddaad agaag u fahamto kitaab kuu filaanayo sida cilmigaa sarfiga oo kalea macruudiyo waxa weeyaan wuxuu kan dee kolley waxaad u yar baahantahay muddo in hagaag loo fahmo ruuxii mubtadi ahna waxaa la arkaa waxaan imika weli dee waxbaa dee laga yaabaa inuu shadaraad iyo midharh ka yar fahmo laakiin isticaab ma jiro sidaa daraaddeed bal kitaabkii aan raacano aan dhowr cisho ayaan idin siinayaa ee kitaabkii ha lagu noqdo ama intiis heshay ha noqoto ama ruuxi raacashadii laakiin yaanay noqon mufradaad waayo in oo la barto ama luqadii af soomaaliga un kelimadii lagu fasiro taasi wax macnoy leedahay ma jirto ee waa in guud ahaan bal isagoo ruuxu xusuusanaya hadduu doon sharaxa iskaba daayo wixii la yidhi bal markaa aada ugu noqnoqonaya taasa laba yimaado marka xagga xifdiga horta istiicaabka iyo fahamka asala xifdi aan istiicaab iyo fahm lahayna qiimo saasa ma laha ee ruuxa wuxuu u dhib yaraynayaa xifdigu fahamkiibuu u dhib yaraynaya marka deeta ugu horreyse ruuxuu laba iman karaana markuu kitaabkii hagaag u raacdo isagoo isku laabo kolba baabkaa u raacanaya ama kitaabkii oo dhan oo bal isku dayo masaa-ishii imika halkan oo kale dhowr wuxuu inoo sheegay ijtihaadka tacriifkiisi way kuba sugan tahay dadka mujtahidiintaas dee taqsiimkoodii baa kuba sugan in laba yidhi mujtahid kasta xagga furuucda musiib buu noqonayaa oo kale haddii usuul taas ay gasho ama caqiido waxa ka ratibmaya oo la yidhaha mujtahidkasana xagga usuulka waa dee musiib waxyaalaha ka dhalanaya aada u xun taas oo kale iyo fasaadana waa inooguba sugantay daliilkii taqsiimka inooguba sugan umuurahaasoo dhan isagoon kitaabkii eegahayn hadduu xusuusan karo oo uu sideedii u xusuusan karo fahamkii baa jiray iyo isticaabkii bal waxaan leenahay maanta waa arbaca arbacada baan isku soo noqon doonaa insha allahu tacaala iyo kitaabkan sharaxiisii intaa ka horeysa laakiin bal kitaabkii aada ha loogu noqnoqdo kitaabkii hore ruuxa wixii uu ishkaal leh ama meeshii aanu fahmahayn uu garanayo ama uu calaamadsaday isaga aan ku noqono kitaabkii oo deeto meeshii uu fahmi lahaa iyo meelihii uu garan lahaa iyo halkii ishkaal kagaba yimi oo dhan na kitaabkii waa lagu wada noqonaya marka iyaday u diyaar tahay oo uu ogyu meelihii sugayo ayay noqonaysaa in casharkii aan isugu soo noqono la arkana meelihii dee wixii kalena waa sii fahmaya sharax buu arkaya meelihii isaga kuba adkaa ama uu fahmi la-aana dee markaas inay wuu hubsaday wuxuu diyaarna uu yahay si u fahmi lahaa bal markaasuu eegi doonaa wixii laguba fasiriyay macnuhu waxay yihiin oo tiiba u dhib yaraanayso ishkaalkiisii iyo dee wixii sucubo lahaana way markaa meeshii kuba suulayaan iyadoo kitaabka sidaanu bisrayna insha allahu tacaala ka ku xigana u gudbaynaa waa suurtagal markaan macaasharaxa dhammayno bal taqwiim yar oo xag asiile iyo umuureya ku noqoda inaan samaynano insha allah waa suurtagal biidn illahi tacaala waxaan leenahay arbacadan arbacadeed aan susoo noqon doonaa iyo kitaabkii laakiin tani ka dalbaya inta ka horeysa kitaabkii in si fiican loo soo dabdiyo wallah muwafiq